إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo dhaca koonfurta soomaaliya nin oday ah ayaa lagu dilay magaalada ceergaab oo ah caasimada gobolka sanaag meydka wiil dhallinyaro ah ayaa lagu la'yahay webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dowladda federaalk ah ayaa sheegtay inaysa aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorasho dabayaaqada bishaan la filayo inuu axmed madowbe ku qabsado magaalada kismaayo waxaa masaajidda deegaanka kunyabarow ee walayada islaamiga shabeellada hoose si dardar leh uga socda duruus diini ah kuwaas oo ay dadku ka faa'iidaysanayaan maamulka la baxay somalilan ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka mid ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka ayaa weerar afka ku qaaday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xerada askarta ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ay ka samaysteen degmada dinsoor isla gobolka baay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin halka loo yaqaano maayafuulka ee magaalada baydhabo dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar habeendheelmada ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada ceel berde isla bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal ku qaadeen saldhigga askarta maamulka koonfur galbeed ee degmada waajid dhanka gobolka banaadirna howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu bartilmaameedsaday askar ka tirsanaa dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo si gaara kaga tirsanaa ciidanka loo yaqaano boliis milatar ayaa lagu dilay howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartan ayaa si gaara loogu baagsaday xilli ay ku sugnaayeen degmada hilwa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana halkaa ku furtay labadii qori ee ay ku hubeysanaayeen askarta dowladda federaalka nin oday ah ayaa lagu dilay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wararka ka imaanaya magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa ku waramaya in nin oday ah lagu dilay halkaasi dilkan ayaa waxaa maalintii shalay loo geystay saalax maxamuud cali gurey oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee magaalada carigaabo ee uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan kooxo hubaysan ayaa lasoo warinayaa inay geysteen dilka saalax kaasi oo sidoo kale ka shaqaynayay mid ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada carigaabo waxaana dilkiisa loo badinayaa sida ay wararku sheegayaan inuu ka dambeeyo maamulka la baxay somalilan mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen arigaab waxaa ka dhacday arrin dhaxdin leh waxaa lagu dilay nin nabadoon ah oo oday ah oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkada solteco waxa uu ahaa odayaasha deegaanka aadka looga yaqaanay inta badanna dadka talada iyo tusaalaha deegaanka u ahaa uu ka mid ahaa nabadoonkaas waxaa leeyahay somaliland ayaa dishay ciidamo ka tirsan nabadoonku de maanta kolley inta badan warbaahintu aad bay u hadhaysaa geeridiisa saalax maxamuud cali gurey waa nin deegaanka aad looga yaqaanay buu ahaa waxaana aada loogu badanayaa in nabadoonka ay dileen kooxo si gaara loogu soo diray si nabadoonka loo kharajiyo ma ahan marka ugu horreysa dilalka noocan oo kale ah ay ka dhacaan qayba ka mid ah meelaha uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan meydka wiil dhallinyaro ah ayaa lagu la'yahay webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararkeennaga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ku warramayaan in webiga shabeelle ee magaaladaasi mare lagu laayahay meydka wiil dhallinyaro ah dadka magaalada ayaa waxay sheegayeen in wiilka lagu laaya webiga uu magaciisu yahay bakar xaadow waxaana uu doonayay in alaab uu watay uu ka gudbisto webiga sida laga soo xiganaya qaar ka mid daahiladiisa waa kuwani qaar ka mid daahilada wiilka dhallinyarada oo saxaafadda la hadlay iyagoona ka waramaya qaabka webiga ugu dhacay wiilkooda iyo muddaday ku dhex laayihiin webiga dhexdiisa anigoo ah bashiir bukuro ibraahim kadhintay oo abtigiisaan nahay oo walaashay iga weyna dhashay allahu naxariiso annagana samariyay oo allah naga siiyo hooyadiisna samri allah ka siiyo wiilkaas abtigiisaa nahay bakar xaadowa bakar xaadow laho ilaah baa oofsaday webigaasa ilaahay sabab uu dhigay haddana maanta macnaha shalay tobankii iyo barkiis webigu uu raacay ilaa hadda saacaddan la joogo afariyo labaatan saac waa la dhaafay intaas webigaan taagannahay meeshii asoo ku dhacay awaluhu ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahadinaynaa maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala asagaa nafta abuuray asigaana haddana nuqsado waana ku qanacsannahay qadarta ilaahay dhacday sida hore oo u sheegay waalidka ninkaas shalay toban saac iyo barkii ayaana soo gaartay inuu meeshaan uu galay xilli ay ahayd tobankii iyo barkii ayaana soo gaartay inuu ninkaas lagu waayay wiilka dabaal wuu yaqaan waxbaa u bilownaa laakiin waxaad dareemaysaa webiga qaabkuu u yaallo mid dabaal ugu bixi kara ma ahan haddana waxaa la sheegay in alaab iyo agab uu waday inuu gudbiyo uu rabo dabaalgarbis uu ku waday marka waxaan dareemaynaa inuu daalay webiguna baaxadiisa aad iyo aaday u weyntahay waad dareemaysaa biyahana aaday zaa'id u yihiin tan iyo deertii waxaa webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne lagu laayahay dhallinyaro idaadooda ka yartahay labaatan sano kuwaasoo ku dhaca webiga waxaanay midas ugu wacantahay inay webigu galaan iyagoo aan dabaal aqoonin
dowladda federaalka ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada bayaaqada bishan oo axmed madoobe ku qabsanayo magaalada kismaayo maxamed daahir ayaa ka warramaya
maalmo uu ka aamusnaa khilaafka xargaha goosta ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa shalay afka waxaa furtay xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka isagoo weerar siyaasadeed ku qaaday hoggaanka maamulka jubbaland oo diiday inuu dowladda federaalka ku aqbalo qabashada doorasho qof iyo cod ah oo xilligan jubbaland ay aaminsan tahay inaysan suuragal ahayn in laga qabto soomaaliya inkastoo uu iska ilaaliyey marnaba afkiisa inuu soo qabto magaca axmed madoobe haddana xamse cabdi barre waxa uu u muuqday mid quus ka taagan khilaafka oo dhinacyo kala duwan ay ku guuldareysteen inay xaliyaan sida wafdi ka socday kenya oo labada dhinac la kulmay wax xal ahna u waayay khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay maamulka jubbaland inuu ka qayb qaatay geedi socodka in dowladda federaalka ay qabato doorasho qof iyo cod ah balse markii la gaaray fulinta heshiisyada ay saxiixeen uu maamulkaasi si rasmi ah u diiday in la qabto doorasho qof iyo cod ah maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay inay qabanayaan doorasho iyagoo u gaar ah balse ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa adkeeyay inaysan marnaba aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashadaasi oo la rumaysan yahay inuu mar kale ku guulaysanayo axmed madoobe madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseeska kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina niriir xaaraana ma dhasho mana la aqbali karo dowladda federaalka ayaa qaadaysa tallaabo kasta iyadoo maraysa waddo kasta si ay u fashiliso doorasho aysan wax door ah ku lahayn taas oo toddoba iyo labaatanka bishan axmed madoobe uu ku qabsanayo magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah axmed madoobe ee kismaayo ku sugan waxa uu u diray fariin u muuqatay inay qabsadaan doorasho isagoo dhanka kale ka digay in ciidamada ay ku milmaan siyaasadda taas oo uu xusay ugu dambayn inay keeni doonto inay burburaan waxaana uu ku nuuxnuuxsaday axmed madoobe in uu diiday in la tayeeyo ciidamada dowladda federaalka laguna daro kuwa federaalka isagoo xitaa gaashaanka ku dhuftay in la dalacsiiyo siduu hadalka u dhigay saraakiisha ciidamada jubbaland waxaan ugu baaqayaa dadka reer jubbaland in ay tashadaan kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasiya ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalana ay shaqadooda u qabsadaan walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan laysooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer lasoo dhisayey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa dhanka siyaasadda ka soo galay jubbaland waxaana horay uu axmed ugu gacan siiyey inuu sii maamulo maamulka jubbaland oo uusan doonaynin inuu meel kaga tago inuu ka dhinto mooye si kastaba ha ahaatee khudbadda ra-iisul wasaaraha ayaa u muuqata mid sii kala fogeysay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waxaana villa soomaaliya ay waddaa abaabulka dhan axmed madoobe iyadoo kala furfuraysa ciidamada maamulka jubbaland axmed oo arrinkaasi ka warhelayna ah waxa uu adkeeyey ammaanka kismaayo isagoo siyaasiyiinta kaga digay inay kula dagaalamaan gudaha kismaayo maamulka jubbaland ayaan weli si toos ah kaga jawaabin eedda kaga timid ra-iisul wasaaraha laakiin maamulka ayaa adeegsanaya xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland ka soo jeeda kuwaasi oo difaacaya maamulka iyagoo gaashaanka ku dhufanaya eedda ka timid dhanka ra-iisul wasaaraha eedan ra-iisul wasaaraha uu ujeediye jubbaland waa midaan sali raad lahayn qaladkao dhanna waxaa iskale xukuumadda asaga u hogaamiye oo ku fashilantay qorshihii loo idmaday inay qabato inay dalka gaarsiiso qof iyo cod inay dalka gaarsiiso kaxuraynta shabaabka wixii oo dhanba waxa lagama qaban hal meeloo la aaday ma jiro markaasaa waxaa la eedaynayaa markuu waktigii dhammaaday xukuumad fashilantay in madaxweyne kaalintiisa gebe inay yihiin aan anigu aaminsanahay marka aniga waxaan u jeedaa eedaha uu ra-iisul wasaaraha soo jeeday waa miduu asaga leeyahay mida jubbaland leedahay inaysan ahayn dowladda federaalka ayaa jaratay lacagihii ay siin jirtay oo ay ku kabin jirtay maamulka jubbaland si ay u cadaadiso maamulkaasi balse axmed madoobe ayaa haysta dhaqaale xoog leh oo ka sameeyey dekedda kismaayo isagoo ku tiirsan dowladda kenya oo ku haysa kismaayo xasan sheekh maxamuud ayaa markii hore ee uu madaxweynaha ahaa waxa uu dagaal adag la galay jubbaland iyagoo ka hor yimid laba doorasho iska soo horjeeda oo lagu qabtay kismaayo balse ugu dambayntii axmed ayaa ka guulaystay xasan sheekha oo markii dambe aqbalay maamulkiisa islamarkaana aqoonsaday dadka wax falanqeeyana waxa ay tilmaamayaan in khilaafka hadda jira xalkiisa uu mari doono dhabbihii hore ee lagu xaliyey khilaafkii u dhexeeyey xasan sheekh maxamuud markuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo axmed madoobe waxaa masaajidda deegaanka kuuya barrow ee walayada islaamiga shabeellada hoose si dardar leh uga socda daruus diini ah kuwaas oo ay dadku ka faa'iidaysanayaan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed mudey axmed abumuslim
masaajidda waa goobaha ugu qayrka badan ee lagu qaato cilmiga naafica ah markaad ku dhex socdaasho wilaayaadka islaamiga ah waxaad ogaanaysaa in masaajidda ay dad badan cilmiga ka bartaan iyaga oo ka faa'iidaystay culimmada duruusta akhrinaysa dhowaan waxaan booqday deegaanka kuunyabarow oo ka mid ah shabeelaha hoose ahna deegaan hoostaga degmada baraawe si aan u ogaado masaajidda iyo xalqaadka ka socda masaajidda kale ah quba faaruuq iyo abuubakar waxaa si dardar leh ugu socdaa duruus ay ku xiran yihiin dad cilmidoon ah oo dhallinyar u badan ugu horeyn waxaan tegey masjidka weyn ee quba waxaana la kowsaday sheekh faarax cali xuseen oo darsi akhrinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد باب في فضل جرير بن عبد الله البجلي صحابيgaas
qaar ka mid ah ardayda darsigaani ayaa faahfaahin inaga siinaya kitaabka loo akhriyo iyo muhiimaddiisa magacayga saalex maxamed cabdulaahi kitaabka halkaa ka socda waxaa lahaa mukhtasar saxiixu muslim oo uu leeyahay alxaafid zakiyuddiin cabdulcadiim ibnu cabdulqawi almundiri addimishqi oo noo akhriyo fadiilat sheykh faarix cali xafidahu llah waracah kitaabkaas hadda waxaawa noo socda isaga waxaaba ha daraaseynaa oo sheekhuu noo akhriyaa annagana aan ka tarsanna ardayda ka faa'iidaysta sheekha sidoo kale waxaan booqanay masjidka abubakar oo laga akhrinayay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam subax walba salaada fajarka kadib ayaa halkan laga akhriyaa kitaabka walaal magacayga waa abuucaynaa kitaabkan walaal haddaan kuu sheega magaciisa waa mukhtasar saxiixu bukhaari waxaa lagu soo magacaaba almusamaa tajriid sariix alaxaadiisu aljaamic asaxiix waye imaam bukhaari ayaa iska leh mukhtasir waa la soo gaabiyey bukhaari waay masjidka faaruuq waa masjidkii saddexaad ee aan booqday salaada fajarka kadib isna waxaa laga akhriyaa kitaabkaas oo uu akhriyo sheekh faarax cali xuseen qaar ka mid ah ardayga ku taxan kitaabkani waxay nooga warameen muddada uu socdo iyo sida ay u faa'iidaystaan
cabdiraxmaan cabdiqaadir ibraahim kitaabka laga soo bilaabo shacbaantii hore soddonkeedii bilowday ilaa iyo bisha haddaan ku jirno jamaadul al-uula tobankeeda waana uu sii socdaa weli hadda wuxuu marayaa kitaab albuyuuc uu ku jiro hadda booqashadii ugu dambaysay waxaan ku tagnay masjidka abuubakar xilli duhur ah waxaa ka socda tafsiirka qur-aanka dadka ku xiran tafsiirkani oo ay suuqleydu ugu badan yihiin ayaa noo sheegay in ay aad uga faa'iidaystaan magaaga aadam macalin uthmaan muuse almacruuf abudujaana tafsiirka bishan jamaadul sheekh meelaa hadda kahor tafsiir dhammeey sheekh maxamed cali sheekh kaan ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ay xifdiyo mar lamaad hadinsanay bilaabay bisha jamaad thaani iyo ed marka haddin suuratu baqaras ku bilaabay xisibka koowaad maraay markii koowaad faata oo birabinaas ku bilaabay dhammeey hadda marlamaadkanag hanfayl dadka adhugsadaan maasha allah dadka kataxinan dadkii deegaanka oo beledka degan iyo dadkii baadi kooyayeen xalaqaadka masaajidda wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo kunyobarow waxaa si dardar leh ugu soconaya duruus diini ah dadka masaajidda cilmiga ku barto waxay noo sheegeen in ay dareemayaan faham badan أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه به يلقى الإله إذا توفاه
maamulka la baxay somalilan ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali xildhibaan barqad batuun oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay somalilan ayaa ka jawaabay hadal dhowaan uu maamulkaas iyo doorashada ay qabsadeen ka sheegay axmed macalin fiqi madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayuu ugu baaqay inuu afar iyo labaatan saac gudahooda xilka uga qaado fiqi haddii uu ka qaadi waayana uu isagu qayb ka yahay dagaal uu sheegay in lagula jiro maamulka uu ka mid yahay haddaba waa kan xildhibaanka isagoo arrimahan ka hadlaya xasan sheekh waxaan leeyahay haddaad afar iyo labaatan saacadood xilka kaga qaadi wada fiqi waxaad qayb ka tahay dagaallada lagula jiro deganaanshaha doorashada dadnimada iyo dalka jamhuuriyadda somalilan war nimaanun ehel ahayn oo diin iyo deegaan iyo dadnima ayna naga dhaxayn oo dalalka dibadda ka yimid oo gaala oo soo majeertay dadaalka doorashada dalkayaga ka dhacay oo noogu hambaliyeeyey oo qiray inay mucjiso tahay kaanu isku afka iyo deegaanka iyo dalka ahaynee soomaalinimadu naga dhaxaysay inuu annagana na soo hambaliyeyn waayo kii gaalka ahaa ee na hambaliyeeyena uu qabsado waxay ina tusaysaa dowladnimada soomaaliya ka talisaa nooca ay tahay ayay daliiluta haddaba dagaalkan afka ah ee hawada laysku marinayo ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan doorasho ka dhacday dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan kaasoo ilaa iyo hadda aanan la helin natiijada saxda ay ka soo baxday walow dadka qaar ee u dhundaloola siyaasadda somalilan ay sheegayaan in loo badinayo inuu ku soo bixi doono musharax cabdiraxmaan ciro kaasoo hogaamiya xisbiga lagu magacaabo waddani warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mida xildhibaanada dowladda federaalka ayaa weerar afkaa ku qaaday wasiirka gaashaandhinka ee dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
xildhibaan murjaan oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka kuwa xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa cabdulqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ku eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin jaasuusnimo iyo inuu u shaqeeyo dowlado shisheeye waxaa lagu eedeeyay inuu lunsaday hantidii loogu dhiibay ciidamada uu mas-uulka ka yahay islamarkaana uusan lahayn cabdulqaadir aqoon karti iyo dadnimo intaba walaalo ninkaas wasiirka gaashaandhig uma tilmaaman karaba aniga nin omsi isaga oo jaajuus ah oo dadkiisii ummaddiisa u danqanayn oo xoolihii ummadda dhunsaday xoolihii ciidanka dhunsaday waa la yaqaanaa dowlad shisheeye u shaqeeya oo jaajuus ah ayaa dowladda lagu aaminay oo u dhiibtay oo xashan sheekh waxyaala dowlad burburka kenya kama tahay oo nin oo si dham aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladihiis iyo zero ilaa toban nin oo ka xeerkaas maraya ninkaas ko markay xaaladiis waa ogta waa dareem kartaa si ay ku sugan tahay isagoo hadalkiisa sii wata xildhibaan murjaan ayaa sheegay waxa uu salka ku hayo khilaafka ka dhexeeya isaga iyo wasiirka gaashaandhigga khilaafkiina wuxuu salka ku hayaa de nin dadkiisi dadkiisoo damiir u lahayn de khilaaf ma ninkaas waa ogta waa la wada ogyahay nin deegaankiis burburinaya ma wax dhihi karaa aaw ciidamada lagu lahay aawa misegwa iyo masaaj ciidanka lagu lahay aawa asigaa lahay oo furmiya ka soo baxeen oo mataqaanta kuleynaya masaakiinta oo kuleynaya ciidamada qaranka oo ninkaas kuwa lagu leeyahay nin mas-uula lagu leeyahay marka mas-uul miis maxay tahay mas-uul oo waxay mas-uulkaas marar badan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ninka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur uu ciidamada dowladda federaalk ku tuuray haadaan weyn oo aan kasoo kabasho lahayn taas oo ay ula jeedaan dagaalada lagu dhiig bixiyay ciidamada dowladda federaalka ay fuliyeen ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dadka aqoonta u leh cabdulqaadir maxamed nuur ku tilmaamayaan inuusan aqoon durugsan u lahayn hab hogaaminta la tacaamulka iyo lojistikada militariga aqoon-yahanada militariga ayaa qabaa in cabdulqaadir maxamed nuur uu sabab u yahay dagaaladii lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka habaa ugu badnaadaanee kuwa ka dhacay gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa